madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud iyo weliba usadaa furay madala hindisaa horumarinta muqdishada cusub iyo dhismo eelboorka cusub ee magaalada muqdisho caasimada dalka iyo aaga dhaqaalo ee muhiimad weyn u saangle dalka taasoo abuurasa maalgalado caalami ee madala yawey baa ku qeyb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya wasiiro xildhibaana ganacsato aqoon-yahana injineero iyo wakiilo ku dareera dalalka caalamka iyo marti sharaf kala waliba munaasabada hadalha ku jeediday markaanka horeyta wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalk ee soomaaliya firdowsa cusmaan igaal iyo oona sheegtay in mashruucan uusa halangnagdo daruufo duulimaadyada ee dalka ku jira awalan mashruucan aadka u ballaaran ee aan maanta u joogno ee isugu jira aagga dhaqaalaha cusub iyo daahfurka eeraboorka cusub oo new project ah anaga wasaarad ahaan runtii waxay noo tahay maalin qaali ah oo runtii aada noogu weyn riyo aan muddo ku riyoonaynay ayaa maanta suurtagelaysa ilaahay idankiis waxaa laga sheekeeyey daruufaha duulimaad oo dalkeenu maanta ku sugan yahay oo magaalada muqdisho oo caasimadii dalka ah ka jira axmed baa ka sheekeeyey kuma noqonayo runtii airboortkeeno ciriiri ah magaalo noqdayba hadda airboort baan la oran karin ayaa wuxuu sababayaa inay lagama maarmaan tahay inaan raadino aeroboort kale oo international ah oo sumcadda iyo baahida dalkanba ka jawaabo inaan helno waxaan rabaa inaan marka arrintaas bogaadiyo cid walba oo qeyb ka ahna runtii aan soo dhoweyno injineerka iyo tiimkii kasoo shaqeynaya inta muddada ahna waa uga mahad celinaynaa shaqada ay qabteen dhinaga kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ousa si rasmi uusan daafuray madala hindisaha horumarinta muqdishada cusub iyo weliba uuse sheegay in dowladda iyo fadaasa in caasimada iyo lajaanqaada caasimado caalamka islamarkaasaytana uusa mashruuca muhiiman iyo bulshada qaybasha sharduwan halkan waxaad ku arkayseen in mashaariicdan halkan laga hadlaya maanta airboortka cusub leh dekada cusub leh maxaan ku rahda economic zone kale dhammaan ilaa boqol milyan oo sheer in ay ka koobnaan doonaan oo dadka soomaaliyeed iyo caalamkaba loo bandhigi doono in ay uga qayb qaataan mashaariicdaas maanta biri sanadka dambe sanadka sii dambe toban sano toban shan sano intii soo socotoo dhan in mustaqbalka haddii aan la yidhahdo sababta boqol milyan looga dhiga sheerarka iyo sababta soddon iyo iyo iyo shan doolar iyo jarjar yar looga dhigay sheerka qiimihiisa waxay tahay waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed oo dhan mashaariicdan inay wax ku yeeshaan mashruucan eerboorka iyo dekedda iyo free zoonka iyo magaalada cusub ee muqdishada cusub ee samaysmi doonto ummadda soomaaliyed waxaan u ballan qaadaynaa ilaahay idankiisa way dhaboobaysaa waa waa jiri way dhaboobaysaa waana eerboorkuna waa dhismayaa dekeduna way dhismaysaa economic zonkana waa dhismayaa ilaahay idankiis laga gaabin maayo sidai ay ku dhismi lahaayeen oo sida wanaagsan ah oo haddii si dhib badan u yimaad xataa ay ku dhismi lahaayeen ay ku dhaqangeli lahayen dhammaan waa wax aad iyo aad looga fikiray oo muddo dheer maskax shiil badan la geliyey way samaysmay